madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland eliyas cusmaan logator mas-uuliyiin ka socota hay-adaha maxalliga ah ee dowlad goboleedka puntland ka howlgala iyo qeybaha kala gadisan ee bulshada ayaa ka qeyb galay shirkan oo looga hadlayay ka hortaga xaaladaha abaaraha si jawaab deg deg ah looga bixiyo xaaladaha degdega ah ugu horeyn ubax cabdirashiid maxamed wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka puntland oo kulanka ka hadashay ayaa waxa ay sharaxaad ka bixisay muhiimadda shirkan iyada oo ugu baaqday hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee puntland in shirkanka ballaaran ay isugu yimaadaan si looga jawaabo xaaladaha degdega ah ee ay abaaruhu kalifaan
waxaan shirkan isugu yeerna waa humanitarian coordination meeting inaan samaysano humanitarian emergency coordination meeting yacnii si degdega xaalado degdega inaan u diyaargarowno early inaan wax diyaarinana ay nagu habboon tahay wasaaraddu waxay ku baaqaysaa dhammaan hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ka howlgala gudaha puntland degdeg inaan mar labaad shirkan kasii qodo dheer isugu nimaano sidii aan emergency respond u sameyn lahayn ama ka jawaabid degdeg ah xaaladaha noocaas ah wasaaradda gargaarka iyo hay-adaha iyadoo wasaarada in ay la mucaamilaan daaragti inaan isugu nimaano wada shaqeynaa lagama maarmaan weeye eliyas cusmaan lugatoor madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland ayaa waxa uu wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka puntland ku bogaadiyey in ay qorshe ka yeelato ka jawaabista xaaladaha abaaraha iyo sidii loo heli lahaa adkaysi la xiriira xaaladaha abaaraha
marka hore waa wasaaradda oo ku bogaadinaynaa shaqadan muhiimka ah iyo ka howlgalka xilli hore ee duruufaha ku gadaaman ama roobyaradu keentay ama barakaca deegaanada qaarkood laga soo barakacay ay keentay ama waxyaabaha kale la fili kara ee u baahan qorshe iyo diyaargarow marka hore wasaaradda waa ku bogaadinaynaa marka labaad hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee puntland shaqooyinka ka wada ama shaqooyinka dhowla lehna waa ku bogaadayna runtii howlaha muhiimka ah ay puntland ka hayaan ee kala duwan shirkan ayaa la filayaa in laga helo qorshe ballaaran oo looga hortagayo xaaladaha degdega ah ee ka dhasha abaaraha sida macaluusha iyo dhibaatooyinka ay nafaqa daradu ka mid tahay